Kulan wada tashi haya oo ujeedkiisu yahay balaariyoga waxbarashada aasaasiga ah ee gabdhaha ayaa la qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Kulankan oo uu soo furay kusimaha agaasimaha waana agaasimaha waaxda qorsheynta mudane Maxamuud Axmed Raage ayaa waliba ka qayb galaya wasaaradda arrimaha bulshada ee dowladda federaalk Soomaaliya iyo saamiyada shalgadaysan ee ku shaqeeya horumarinta waxbarashada. Agaasimaha waaxda qorsheynta mudane Maxamuud Axmed Raage ayaa ku hadlay furitaanka kulankan.
kulan wada tashi ah ujeedkiisu yahay balaarinta waxbarashada aasaasiga ee gabdhaha ayaa maanta ka qabsoomay magaalada muqdisho kulankani oo ay soo agaasimeen mas-uuliyiinta soomaaliya human capital development ayaa waxaa kasoo qayb galay wasaaradaha arrimaha bulshada iyo ururada daneeya horumarinta waxbarashada waxaana ugu horeyntii kulanka daafuray kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada mudane maxamuud axmed raage kulankan aan halkan u fadhino waa muhiim waxaan isleeyahay baanalada jiri doono oo lagu hadli doono mataqaanaa barnaamijkaas waxaa muhiima in laisku dhaafsado fikrado iyo aaraa wax ku ool ah waxaa kaloo muhiima inuu jiro waxa loo yaqaano iskaashi ama synergy ka dhexeeya dhammaan bahwadaagta waxbarashada hay-adaha bulshada rayidka iyo wasaaradaha kaleeto oo ay qusayso arrintan ku saabsan waxaan codsanayaa in si firfircoona looga qaato doodan looga qayb qaato waqti fiicanna la geliyo waxyaaba badan ay kasoo baxaan waa inoo furan yahay kulankan waa mahadsantihiin saas oo kale kulanka ayaa waliba ku hadlaya aqoon-yahano iyo weliba hanokumide hay-ado ku shaqeeya walbarashada hanraabta mashruuca wuxuu ka kooban yahay afar component hal component waa managementiga iyo maamulka mashruuca marka laiska daaya kaasoo gudaha ah wuxuu ka kooban yahay banaanka ama waxqabadka waa saddex component saddexda component marka wuxuu kala aadan yihiin arrimaha waxbarashada marka laga sheekeynayo howlaha ku aadan waxbarashada marka laga sheekeynayo wasaaradda wax ka hadlaysa waxay ka hadlaan badanaa saddex arrimood waxaa laga hadlaa governance waxaa laga hadlaa quality iyo waxaa laga hadlaa muxuu ahaa barnaamijka kale ahaa baahinta waxbarashada marka saddexdaas uu ku saabsan yahay barnaamijka kan hore oo ku saabsan maaragtay maamulka waxbarashada iyo wasaaradda wuxuu ka shaqeynayaa waxa la yidhaahdo system building system building in systemka wasaaradda iyo wasaaradaha kale oo stateskaba la dhiso oo la hagaajiyo oo nidaam nidaam loo sameeyo nidaam wasaaradaha inay yeeshaan system ay ku shaqeeyaan oo ay ku horumariyaan oo sal leh oo degan oo laga gudbo barnaamijkan maalin kastaba lasoo bilaabaayo maalin kasta laga shaqeynayo maalin kasta loogu yeero laga tago oo dhinac kastoo loo fiiriyo wasaaradda inay yeelato systemyo diyaarsan oo meel yaal
si kastaba gabar ilaa heer cabsi ay ka dhammaato gabar soomaaliyeed in ay ay daba taagnaa doonto sidoo kale wasaaradda intaas kaliya kuma ekaanin dhanka miidiyaha laftirkiisa waxaa ka wadnaa wacyigelin oo idaacadaha iyo tviyada hadday ahaan lahaayeen taasoo laga wacyigelinaya dadka geysanaya dhibaatooyinka ka dhanka ah ee tacadiga haweenkii caruurta kaasoo qofkii geystana aana biri sharciga qofnaba looga gamba doonin oo maxay ahayto la horgeen doono qofka nooc kastoo ahaaday masab kastoo lahaada mararka qaar waxaa jiraan qof inta tacadi geysto tacadigaas sidii markii wasaaraddii amaba ee ururada bulshada amaba lasoo wargeliye la qaadee maxkamadihii meel la geelo dhaa qofkan waxaa waaye reer hebel ama qof hebel ku abtirsadaa minta qof yimaado uu qofkaasi la baxo